أيا طالب العلم أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamij aynuugu magac darnay waxbarashada aalaabo inshaa allah barnaamijkan waxaynu ku soo qaadan doonaa munaasabadaha iyo sidoo kale xafladaha sida xiriirka ah uga dhacaya walaayaadka islaamiga ah iyo goobaha kale kuwaasoo lagu koryeelayo culumta kala duwan ee isugu jira maadiga iyo sidoo kale diiniga toddobaadkan inshaa allah barnaamijka waxaynu ku soo qaadan doonaa munaasabad ka dhacday degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe taas oo lagu daahfurayay dufcadii labaad ee machadka icdaadu daaciyaat ee khadiija iyo sidoo kale dowro loo qabtay macalimiinta laba madaraso oo ka mid ah madaarista waxbarasho ee ku yaala degmada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe waxbarashada waa mid ka mid a waxyaabaha nolosha asaasiga u ah waana arrin sababtay nuumadaha ku kala hormaraan haddii ay ahaan lahaayeen midda diiniga ah iyo tan maadiga muhiimadda ay leedahay waxbarashada ama aqoonta waxaad qur-aanka ku arkaysaa aayado badanna uu allaah addoommadiisa ku farayo inay wax bartaanna waa ay jahliga kaga baxaan luqadaha kala duwan ee caalamka oo ay ka mid tahay tan soomaaliga waxaa ka buuxa ooraah iyo mahmahyo badan oo ka tarjumaya muhiimadda waxbarashada inkastoo ay ummadda soomaaliyeed taariikho kala duwan oo la xidhiira waxbarashada soo martay haddana xilligan la joogo waxaa lagu tiriyaa inay tahay xilligii ugu wanaagsaneed waxaana sanad kasta qalinjibiya kumanaan arday oo bartay culuum isugu jira diini iyo maadi inkastoo ay waxbarashadu kala tayo sarayso dadka iyo diintana u kala roon tahay haddana waxaa muuqatay in geyiga soomaaliya uu kasii dabagurmayo jahliga wilaayaadka islaamiga ah oo ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ah deegaano sanad kasta ay ka aflaxaan boqolaal arday isugu jira gabdha iyo wiilal kuwaas oo aqoontooda diineed sarayso
حب الخير والعطاء يا جود يا فوق يوحاكيت كالأنجوما سرتم للعوالي بالهمة والإخاء فبكم نعتز ونسود الأمم ها أنتم للعلا صافحتم بالوفاء وبالود واللطف نرتقي القمم يا فرحة عمت الدنا وأن عشت قلبا بحبكما هنيئا متيما inshaa allah barnaamijkan aynu ugu magacdarnay barnaamijka waxbarashada waxaan idinkugu soo gudbi doonaa heerka waxbarasho ee ka jira walaayaadka iyo madaaris ka baxsan islamarkaana ka madax bannaan manaahijta reer galbeedka ee u degsan dalladaha waxbarasho ee ka jira muqdisho kuwaasoo hoostaga wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka barnaamijka waxaynu ku soo qaadan doonaa machadka icdaadta daaciyaad ee khadiija kaasuu ku yaala degmada saakow ee jubbooyinka
الحافظات المتقنات السابقات قد صار بعد السقي نخلا باسقات machadkan ayaa gaar u ah dumarka waxaana hore uga qalin jibiyey hal dufco oo wax baranaya muddo saddex sannadood ah munaasabad dhowaan ka dhacday degmada saakow ayaa lagu daafuray dufcadii labaad ee machadka waxaana si toosa hadda waxbarashada u bilaabay in ka badan konton haween ah ummu xafsa oo ah mudiirka khadiija ayaa sharxaad inaga siinaysa muddada ay waxbarashada u socon doonto ardayda iyo sidoo kale manhajka ay baran doonaan magacayga waxaa la yidhahdaa umu xafsa macadkan la furayo waxaan ka ahay mudiir ayaan magaalada maamul ayaan ka ahay macadkan macadkan waxaa la yidhaahdaa macad khadiija binti quweylid hal dufca ayaa ka baxday dufcadii koowaad hadoo saddex san dhiganaysay haddana dufcadii labaad ayaa la furaya oo hadda la bilaabay bishan muxaram kowdeeda la bilaabay macadka marka wuxuu leeyahay muqarar loo dejiyey iyo shuruud ardada loo qabanayay loo qabta shuruudda ardada loo qabanaya waxaa ka mid a inay tiyihiin gabdhaha macadka gabadha gelaysa macadka gabdhaha loo furay maadaama uu gabdho bis yahay gabadha macadka la qabanayo waxaa loo shardiyey inay tahay xaafida likitaabillaahi aw shibhu xaafida inay xaafido tahay ama ay shibhu xaafido tahay u dhowda xifdisku dhowda inay tahay gabdhaha ka soo baxay maraakista ama dugsiyada qur-aanka qur-aanka kusoo barta inaysan ka yarayn ayaa ka mid a shuruudda laba iyo toban sano da-da ugu yar inay tahay da-da ugu weynna ma lahan xil waqti ma lahan manhajka lagu dhiganayo waa kitaab in badanoo kitaabo badan ayaa lagu qaadanaya iyo muqararka ayaan akhrinaynaa insha allahu oo lagu dhiganayo loogu talagalay muqararka iyo duruusta in lagu qaato loogu talagalay waxaa u horeeya alqur'aanu wa culuumuhu qur'aanka iyo culuumtiisa waxaa laga qaadanaya qur'aanka waa lagu baranaya qur-aanka oo dhammaystiran way la bartay gabdhigu way soo barteen qur-aanka way xifdinayaan in la xifdiyo ayaa loogu talagalay saddex sano ayuu furnaanaya waxaa ka mid a tafsiirka qur-aanka waxaa loogu talagalay in laga qaato shan iyo toban jus suuratu naas ilaa suuratu lkahfi inta ka dhexaysa shan iyo tobankaas jusoo hoose qur-aanka in lagu barto tajwiidka waxaa loogu talagalay in lagu qaato mulakhas mufiid iyo manduumat aljazariya oo xifdi ah التبيان في آداب حملة القرآن أصول تفسير لابن عثيمين مقتضفات لمناع القضان انت سوى علوم القرآن الحديث وعلومه كتاب الله تلقى إن لقاته لو دجيي مقرك معد كان وعمدة الأحكام بلوغ المرام تجريد الصريح مختصر صحيح مسلم نخبة الفكر تيسير مصطلح الحديث قيبة فقهك يا علوم تيسا كتابة الله دجيي الله تلقى إن لقاته انت وفرنان يحلها ومطن أبي شجاع ياقوت النفيس الوجيس العبد, العبد العظيم البدوي الأصول من علم الأصول لابن العثيمين تسهيل الأصول إلى فهم الأصول القواعد الفقهية الزهد والرقائق كتاب هذا لوgu talagalay in lagu qaato inta waa al-kabaa'ir lidhahabi xusn al-muslim al-arba'un an-nisa'i caqiidada kitaabada loogu talagalay macadka waa sulam al-usul ila cilmi al-usul aclaamu sunnati al-manshuura الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي العقيدة الواسطية لغة عربية كتابة لوغو تلقلي من لغو قاطة والأجرومية النحو المستضاف متمم متمم الأجرومية لامية الأفعال العربية بين يديك خض النسق والرقعة قواعد الإملاء سيرة كتابة لوغو تلقلي منهج مقرر كودكسن وخلاصة نور اليقين الأرجوس المئية الفصول في سيرة الرسول روضة الأنوار صور من حياة السحابيات الثقافة العامة تابدا الثقافة العامة لغا سو قادناي وا waxaa laga soo duruusta in loogu qaato loogu talagalay alriyaadiyaat alcamaliyaat alarbaca maca alkusuur al-iscaafu alawaliya alkhayaada istiqdaam alxaasuub intaas ayaa loogu talagalay manhajka muqararka lagu rabo in lagu qaato saddex sano waa intaas waqtiga loogu talagalay inuu socdo waa saddex sano intaas kadib sheekh fu-aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimmada diinta islaamka islamarkaana ka hadlay xafladii daahfurka ayaa jeediyey kelimad dardaaran ah oo ku socota ardayda cusub بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد waxaa sharaf weyn noo ah maanta inaan ka soo qayb galno furitaanka macadka ummi lmu'miniina khadiijata binti khuwaylid radia allaahu canha xaqiiqatan gabdhihii hore ee dhammaystay daraasadan ee khitaamka loo sameeyey cilmi badan bay xambaareen idinkuna waxaa laydinka rabaa inaad cilmiga ku sabartaan oo aad ogaataan wax la dalbo waxa ugu sharaf badan inuu yahay diinta allah in la barto cilmigu iyo culummadu sharafka ay leeyihiin wax la koobi kara ma ahan sharafka cilmiga waxaa ka mid a ood hadda dalbaysaan ood baranaysaan ana allaha caza wajalla akhbara can rifcati darajaati ahlilcilm allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay dadka ahlulcilmiga inay darajooyinka ugu sarreeya ay leeyihiin inay mu'miniinta guud ahaan ay sarreeyaan laakiin ahlucilmiga alle inay ugu sarreeyaan buu noo tilmaamay faqaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله وحول ليه مؤمنين كربا وقاضي laakiin dadka ahlulcilmiga darajooyin bay dheeryihiin mu'miniinta la kor yeela iyaga darajooyin ayay dheeryihiin cilmiga markaad barataan waad ka saraynaysaan dadka oo waxaad noqonaysaan dad dadka ka sharaf badan oo qiimi leh ay dadku darajeeyaan oo cilmi laydiin soo doonto hadda waxaa madrasadan wax idin bari doono gabdhihii sanadka hore ka baxay maxay ahayto macadkan ka baxay macadkan ummuna ummu khadiija ummunaa khadiija bint lkhuwaylid radia allaahu canha macadkii kuwii ka baxay baa macallimiin idiin noqon doono idinkuna haddaad dadaashaan hal sano kadib mucallimiin ayaa kuwabdha cusub aad u noqon doontaan saas daraaddeed cilmigu marka wax la raadiyo waxa ugu sharaf badan wey abi darda radia allaahu canhu waa saaxibu rasuulillaah cilmi badanna rasuulka waa ka qaaday waxa uu leeyahay samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allaahu lahu dariiqan ila aljanna qofka dariiq qaada oo cilmi uu ku raadinayo dariiqa jannada alla u fudaynaya hadda idinku waad soo baxdeen banihiin oo dhan baad ka soo tagteen cilmi baad soo raadsateen waxa aad qaadeen dariiqii jannada wey dariiqaasaana laydin fudaynaya waina almalaa'ikata latadacu ajnaxataha liطaalib اlcilmi ridan bima yasnacu garbahay u raaricinaysa malaigta markaad soo socotaan oo macadka u soo socotaan waxa cilmiga aad dalbaysaan bay raabtaa malaa'igtu raalli ahaansho darteed bay garbaha u raaricinaysaa waina alcaalima layastakfiru lahu man fi الsamaawaati waman fi اlardi xata alxitaanu fi اlma qofka caalimka ah waxaa dembidhaaf u weydiinaya malaa'igta samada joogto waxaa dhulka jooga xataa mallayga badda ku jira وأفضل العالم على العابد وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب روح عالمك wuxuu ka fadli badan yahay qofka iska cabaadaysanayo oon cilmiga lahayn sida dayaxa uu uga fadli badan yahay xidigaha intooda kale cilmigaas isagaa marka wuxuu u baahan yahay sabr iyo dulqaad buu u baahan yahay istimraariyuu u baahan yahay soo kallahaad buu u baahan yahay dulqaad buu u baahan yahay maxaa yeelay waxaa weeye shaydaanka iyo nafta iyo hawada iyo adduunyadu may ogola inay qofku uu cilmi barto oo alla uu dhowaado saas daraaddeed waa inaad ku dadaashaan cilmiga inaad u soo baxdaan bal nebigu sala allahu caleyh wasalam xadiida ee safwaan bin casaal waxa uu sheegay qofka cilmiga raadiyey mujaahidun fii sabiila inuu ku darajo yahay qofka diinta ilahay u jihaadaya inuu ku darajo yahay safwaan weliba ardaygiisii zir ibni xubaysh markuu u yimid oo yidhi maxaad iga soo doontay cilmi baan rabaa inaan kaa barto uu saxaabiga ku yidhi markaasuu safwaan wuxuu yidhi innii samictu rasuula allahi sala allahu alay wasalam yaquul ma min khaarijin kharaja min beyti fii طalabi اlcilmi ila wadacat lahu اlmalaa'ikatu ajnaxataha ridan bima yasnacu malaa'igta garbaha u raaricinayso wuxuu sayma inay ka raalli tahay xadiidka abu hurayrana waxa uu tilmaamayaa sidaasoo kale ruuxa in uu yahay ruux cilmiga raadinaya ruux dariiqa jihaadka dariiqa jannada loo fududeeyey oo qof mujaahida sida jannada dariiqeeda loogu fududaynayo loogu waxaana laga rabaa marka cilmiga annaga inaan baranno dadkana aan gaarsiino oo cilmiga marna inaanan la aamusin oo dadkaan ugu yeerno oo dadka aan barno kow cilmigu waxaa la rabaa in la barto laba in lagu camalfalo saddex dadka in la gaarsiiyo afar inaan ku sabarno dhibka ka imanayo ila dadka markaa diin u sheegaysid dhib iyo dhibaato ayaa ka imanayo cilmiga marka qofka ku camalfala qofka unbaa laga ajarsiinaya saas daraaddeed cilmiga dadka gaarsiiya wixii aad barateen guryaha geeya ha qarinina nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay qofka cilmiga haddii uu barto uu dadka uu ka qariyo uu bari waayo inay xakama qiyaamaha afka xarig naara ama bir naara in loo gelinayo wa huwa min xadiidi cabdillahi bni camr bni caas radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man katama cilman aljamahu allahu yowma alqiyaamati bilijaamin min naarin qofka cilmi qariya waxaa afka loo gelinaya xakamo naara marka dadka diinta gaarsiiya ku sabra dhibka ka imanaya walxadiidu xasanu saxiix rawaaxu ibni xibbaan fii saxiixihi saa daraaddeed nabigu wuxuu ku tilmaamay ruuxa inta cilmiga bartay oo aan dadka gaarsiinaynin faynuusta ku tilmaamay faynuusta dadka waa iftiinsanaya laakiin iyada maxay samaynaysaa waa isgubaysaa iyada liifadeeda si ay isku gubayso waa laga bedelayaa waa dhammaatay subaxdii dambas baa la qaadanaya madowgaa laga titiraya wax faa'iiday qabta male waa isdhibaataysay dadkiina way u faa'iidaysay qofka cilmiga barta oo aan dadka aan isaga ku camalfalaynin oon dadka gaarsiinaynin xaaladaasuu nebigu ku mahalay calayhi asalaatu wasalaam wa huwa xadiidu jundub ibni cabdillaahi alasdi radia allaahu canhu وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعلم الناس الخير qofka dadka khayrka baraya wuxuu la mid yahay wayunsii nafsahu naftiisa iloobayo khayrka aan baranayno alla wuxuu le yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun khayrka aan baranayna waa anaa nafteenna ka bilownaa qofka khayrka dadka barayo mathalu aladii yucallimu annaasa alkhayra qofka dadka khayrka baraya wayunsii nafsahu kamathali siraaji faynus buu la mid yahay maxay samaysaa faynusu tudii'u linnaasi dadkay u iftiimisaa wa taxriqu nafsah nafteedana way gubaysaa iyada way isbaabi'inaysaa marka waxaa laidinka rabaa inaad noqotaan gabdho cilmiga ku sabrayo oo baranayo haaniyan ku camalfalayo haalian ducaat ila allah inaad noqotaan dadka diinka inaad ugu yeertaan raabican walakhiir in aad sabartaan sabarku waa jimaac kulli khayr wey khayr oo dhan waxa ku ururinayo waa sabarka weeye intaasaan kelmada ku soo joojinayaa allahna waxaan weydiisanaynaa inuu cilmiga noo fududeeyo barashadiisa ku dhaqankiisa allah noo fududeeyo ducaad inaan noqono allah inuu naga yeelo hada wallahu subxaanahu wa tacala aclamu qaar ka mid ah ardayda cusub ee loo furay macadka ayaa dareenkooda soo bandhigay waxayna u warameen wariyaheen abubakar ibraahim geedi bismillaah walaal magacaygu waa xamne cabdilaahi cabdiraxmaan maanta halkaa maxaa ka dhaca maanta waxaan joognaa markaska khadiija binti khuweylid leecdaadi daaciyaad dafcadiisii labaad xafladiisii furitaanka ayaanu joognaa ardayda halkan soo xadartay tiradooda waa imise waa gabdho ku dhowaad konton gabdhooda waxbarasho hadda miyaa kugu horaysa mise horey waxbaa u soo dhigatay may walaal hore waxaan u soo dhigtay haddana cilmigu waan siyaadsanaynaa cilmigan meesha loo fadhiyo maaho in la siyaadsadaa maadaama rasuulkabadi yidhi ilaahay waxaad ka baridaa inaad dahdid waqul rabbi zidnii cilman innagoo maanta waxaa weeye sanadkan joogno oo ducfi badan iska jiraan waa inaan siyaadsanno cilmigii marka sidaas weye inaan siyaadsanaan u nimaadna cilmigu waxay inooga bilaaban yihiin waa inaan siyaadsannaa markaska ma jiraan wax shuruudo ah oo qofka dhiganaya looga baahan yahay walaal sharuudaha waxaa ka mid ah inuu ardayga qur-aanka dhammeeyo inuu ardayga usan ka yareen labiyo toban jir inuu wax akhrin karo waxna kicin karo tirada ardayda hadda joogto waa ku dhowaad konton gabdhood dhammaantood qur-aanka way dhammeeyaan waxna way akhrin karaan waxna way kicin karaan maxaa rajaynaysaade bismillah waxaan rajaynayaa insha allah inuu ilaahay noo dhammeeyo innagoo amni iyo istiqraar haysanna innagoo caafimaad qabna innagoo dhammaanteen nahanay kuwada guulayste inaa waxbaratiyaa kugu dhiirageliya wallaahi waxbarashadu waxa weye dad badaalabo marka hore aad cilmiga wax ka soo aragtay hadduu qof imaan la-aa tahay adiga naftirkaaga waad siyaadsanaysaa waxaa kaloo jiro waalidkii baa jiro waxaa jiro sawjajkii baa jiro intaba de way nugu dhiirageliyeen iyo annagoo nafsadeena dhiiragelino bismillaah waxyaabaha ayna soo kiciya ka mid yihiin gabdhahaas markaan dhagaysanay anugu xafladdu waan ka qayb galay jasaahumullah khayr gabdhahaas wayna dhiirageliyeen waxaynana tuseen inay hablaha yihiin haddii wax la baro inay hablaha meel ka soo bixi karaan oo ay wax baran karaan ummaddan ay wax gaarsiin karaan maanta waxa weynaha rag ee waxayna baraan daruuro unbaa keenta mooye haddaa annaga wax baranno rag waxayna may bari lahayn marka waxaan leeyahay inaan daruuradaas ka baxno oo gabdhihii wax bartay annaga waxna baraan innaga markaan wax barno aan dacwadi gaadhsiino si guri walboo muslim ay dacwad u gaadho waxaa lihi hablaha haddii wax la baro hooyo waxbar waa bulsho waxbar marka sidaasaan rajeynina gabdhahaas aad bay inoo dhiirageliyeen gabdhaha kale ardayda ahay hadda kuwala jira ee isqoray ayagana maxaad leedahay ku dhiiragelinaysaa maxaase ugu baaqaysaa gabdhaha walaalaha ee hadda dhigta waxaan ku dhiiragelinayaa waxbarashadu dhabaradeeg bay rabtaa in lagu dhabaradeego loo sabro waxa weeye macalimiinta laga dambeeyo ilaahay la baryo camalka ikhlaas laga dhigo cilmigu waa mashaqo in ilaahay la weydiisto inuu ilaahay dadku fududeeyo inuusan ilaahay cilmiga annaga xujo nooga dhigin qiyaamaha oo annaga ilaaha nagu qabsan ee ilaahay oo nooga dhiga cilmi mid annaga xujo nooho annaga noo doodo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waree magacaa ku bilow waalaikumsalaam waraxma magacayga waa caaisha maxamed axmed xaflad baa ka dhacday oo lagu furayey macadka khadiija binti khuweylid ardayda soo xaadirtay waa imisa waa in ku dhow gabdho konton arday ka waran shuruudaha qofka dhiganaya markaska maxaa looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay dhowr shuruudood sida inuu qur-aanka dhammeeyey farta kicin karo waxna akhrin karo maxaa rajaynaysaa adig insha allah waxaan rajaynaynaa inaan wax ka barano kana kororsano haa waa soo bartay laakiin waa sii siyaadsanaynaa insha allah yaa kugu dhiirageliya markii inaad timaado markaskan oo isqorto oo aad wax barato dad badan baa igu dhiirageliyey anigana waa ku fikireen ardayda kula midka ah ee maanta soo xaadir halkan maxaa ugu baaqaysaa maxaase ku dhiiragelinaysaa waxaan ku dhiiragelinayaa inay waxbarashada ku dadaalaan si fiican wax u bartaan insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horey magacaa ku bilow wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magaceyga waa deeqa aadan isxaaq munaasabadda maanta halkan ka dhacday sharaxaad naga sii maxay ku saabsaneed munaasabadda waxay ku saabsan tahay macadka oo la yidhaaha magaciisa muqadiija bin qureylad waxaa ku dhiirgelinayaa gabdhaha muslimaadka oo walaalahayga ah inay waxbarashada ay ku dadaalaan mar walbana ay diyaar u ahaadaan inay bartaan oo waxbarashada shay qiimo leh oo shay aad dadka u dhiirgeliya ay tahay gabdhaha kale ee muslimaadka ayagana u suuragelin inay maanta halkaan imaadaan ee guryaha jooga ayagana maxaa u sheegaysaa waxaa u sheegayaa gabdhaha muslimaadka oo walaalahayga ah inay ayagana waxbarashada wixii hadda ka bilowday oo diyaar u noqdaan oo ay ku dadaalaan oo ayaga si fiican ay ugu taxtiraan inay wax bartaan oo hadda fadhiga ay ka kacaan
بالفرحة تألقي في السماء واسقي الكون غازير سعد مرنما لننتشي الأنسى رقراقا منغما بختام المسيرة قد أكملنا الحلم بختام المسيرة قد أكملنا الحلم بختام المسيرة قد أكملنا الحلم قد أكملنا الحلم والقلب تمام dhowaan maamulka islaamiga ah ee degmada buwaale ayaa waxa uu dowlad diini ah u soo qabanqaabiyey mucalimiinta iyo maamulayaasha laba madaraso oo ka mid ah madaarista waxbarasho ee ku yaala degmada buwaale ee gobolka jubbada dhexe dowladdan oo socotay muddo dhowr maalmood ah ayaa gunaanadkeeda waxaa loo qabtay munaasabad ay kasoo qayb galeen dad isugu jira culimo waalidiin iyo sidoo kale waxgarad maamulayaasha madarasada abubakar sidiiq iyo sidoo kale machadka qurdubah lidiraasaat alislaamiya waalculuum alidaariya ayaa halkaas ka hadlay waxayna si wada jir ah warbaahinta islaamiga ah ula wadaageen waxa ay ka faa'iideen intii ay dowladda u socotay waxaana ku horumaraya mudiirka machadka qurdubah mudiirka machadka qurdubah lidaraasaat alislaamiya waalculuum alidaariya fii maxaafadati bu'aale mudiirkeeda ayaan ku hadlayaa afkiisa waxaana ka mid ahay macalimiintii ka faa'iidaysatay dowladdan socotay dhowrka maalmood ku soo beegantay wakhti aad iyo aad macalimiintu ay ugu baahnaayeen ilaahay baana ku mahadsan nabad iyo amni maanta nagu soo khatimay intaas kadib dowladda waxaan ku qaadanay duruus aad iyo aad u qiimo badan oo runtii aan dareemayno inay tahay duruus lasoo xulay oo lasoo aruuriyey isku keenkeenay oo aad iyo aad u qiimo badan duruustaasi si guud waxay ahayn shan darsi xaqiiqatan midda midka kale aad iyo aad ayay uga qiimo badnaa dhammaantoodana runtii waan qaadanay ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu nagu matqaan anfaco oo aan ku dhaqanno tadbiiqooda iyo dhaqangelintoodana insha allahu tacaala ilaahay uu noo fududeeyo duruustaan qaadanay ee sida gaarka ah aan ugu baahnayn waxaa ka mid ah manhajka ahlusunna waljamaaca sidoo kale maamulaha madarasada abubakar sidiiq ayaa isna wuxuu ka warbixinayaa waxyaabihii ay ka faa'iideen inta ay dowladda u socotay aad bay dowladan insha allahu iyay muhiim u ahayd iyo duruusta ka baxaysayba aniga oo ku hadlahaya madarasatu abubakar sidiiq fii buwaale maamulaheeda ama mudiirkeedii ah duruustan waxaa weeye waxay ka koobnayd ugu horeeyey alhimatu alcaaliyatu fi xayaati almucalim alhimatu alcaaliya fi xayaati almucalim mawduucaasoo si fiican looga faa'iidaystay aadna u nashaadgeliyey asaatidadii ka soo qayb gashay ee dowladda loo hayay waxaa kale oo labaad isagana aadna ku muhim u ahaa waa manhaju ahlu sunnati waljamaaca oo isagana aada muhim u ahaa aadna looga faa'iidaystay runtii si fiicanna ma garanaysaay dadka loogu nashaadgeliyey macalimiintan ay ka faa'iidaysteen waxaa kaloo ka mid ahaa duruustii isbaxaysay asbaabu najaaxu lumam macnaha sababaha oo ma garanaysaay ummadu ay ku najaxaan ama cawaamilu najaaxi lumam fi xayaati fi lxayaati walaakhira marka aad baa isagana mowduucaas looga faa'iidaystay muhimna waa ahaa waxaa kaloo ugu dambeeyey idaarat lwaqti wa ahmiyatuh taasoo ma garanaysaa si fiican liskula liskula falanqeeyey darsigaas si fiicanna looga faa'iidaystay idaarat lwaqti wa ahmiyatuhana taasaa ugu dambeysay marka inaasaan kusoo koobi laha bilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu kaasi wuxuu ahaa maamulaha madarasada abubakar sidiiq ee degmada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe wuxuu ka waramayay dowlo diini ah oo loo qabtay machadka qurdubah iyo sidoo kale madarasada abubakar sidiiq ee degmada bu'aale
أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن barnaamijkii waxbarashada intaas ayaan dhegaystayaal kuu soo gabagabaynaynaa toddobaadkan kan mid lamid ah inta aan dib ugu kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم